wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanayo redi waa raadiyo dalsan qodobada aad warka duhur ku maqli doontaanna waxaa ka mid in saldhigaal oo maanta ka taagan duleedka magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ah madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta ku wajahan dalka turkiga ciidanka kommandoska danab iyo kuwa maamulka jubbaland oo howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab ka sameeyey deegaana ka tirsan gobolka jubbada hoose
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ku baaqay in la dardargeliyo howlgallada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab dowladda federaalka soomaaliyana waxay si rasmi ah uga mid noqotay urur goboleedka dalladda bulshada afrika
imaaraadka dibaddana waxaa ka mid a
dad fara badan oo ku geeriyooday isku dhacyo ka dhacay dalka senegal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqod wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay labada juun sanada labada kun labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan aynu ku bilowna xiise dagaal ayaa waxaay maanta oo jimco ay ka taagan tahay duleedka magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal wararkaan ka helino duleedka magaalada garowe gaar ahaan jidka laamiga ee u dhexeeya garowe sidoo kale zenojof ahi waxaa la sheegay in halkaasi ka taagan tahay xiisad dagaal xiisadda ayaa waxaa la tilmaamayaa inay udhexeyso ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo ka yimid dhanka gobolka bari iyo sidoo kale ciidamo hubeysan oo halkaas ku sugan waxaana la sheegay in xiisadan ay tahay mid la xiriirta xiisadan ay tahay mid la xiriirta doorashooyinka la filan inay ka dhacaan saddex degmo oo ka tirsan gobolka nugaal xiisada ayaa waxaa dhinacyada la sheegay in ay isku hayaan waa in loo diiday ciidamo ka tirsan kuwa puntland oo ka yimid dhanka gobolka bari inay u gudbaan dhanka deegaanka lagu magacaabo labay labaatanaad ee duleedka magaalada garoobe halkaas ay ku sugan yihiin ciidamo hubeysan oo hogaaminayo sarkaal lagu magacaabo jimcaale wararka ayaa sidoo kale intaa waxay ku darayaan in ciidamada halkaas ku sugan ee hubeysan ay taabacsan yihiin dhanka siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni wararka qaar ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in weliha aan lagu guuleysan xiisadaas dejiyo maadaama ay ciidanka ka yimid ciidanka puntland ka tirsan ee ka yimid dhanka gobolka bari ay kusoo wajahnayeen deegaanka labayo labaatanaad oo ay ku sugan yihiin ciidamo uu hogaamiyo sarkaal lagu magacaabo jimcare xiisada laba dhinac ayaa salka ku haysa qabashada doorashooyinka saddex degmo ee kala ah garowe iyo dangaro iyo sidoo kale godob jara waa godob jiraan oo ka tirsan gobolka nugaal saddexdaas degmo ayaan ka qabsoomin doorashooyinkii qofka codka ee ka dhacay ee deegaanada puntland toddobaadkii hore iyadoona maleeshiyaad hubeysan oo taabacsan ciidanka ama siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale ciidanka maamulka puntland ay ku dagaalameen duleedka magaalada garowe sidoo kalena hore dagaal ugu dhexmaray meel ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada garowe iyadoona weli aan xal loo helin xiisada ka dhalatay doorashadaas ka dhaceysa saddex degmo ee ka tirsan gobolka nugaal puntland ayaa waxaa hore u qabsantay doorasho qof ee cod ah iyadoona soddon degmo kamid ah puntland ay ka dhacayeen doorashooyinkaas waxaana doorashooyinkaas kasoo horjeeda siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni kuwaas oo sheegay in aan doorasho lagu qaban karin degmooyinka kale ah garowe dangaron iyo sidoo kale godob jiraan oo ka tirsan gobolka nugaal
ciidanka kumaandooska danab iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidanka kumaandooska danab ururka shanaad guutada lixiyo tobnaad iyo kuwa daraawiishta jubbaland ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorsheysan oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada oo iskaashanaya ayaa howlgallo si wadajir ah uga fuliyey deegaanada qudus yaaq dabayl sariirah awoodinka iyo barja oo ka wada tirsan gobolka jubbada hoose halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab taliyaha ururka shanaad guutada lixii tobnaad ee danab gaanshaanle carab dheex axmed oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa sheegay in deegaanadan ay al-shabaab ku lahaayeen fariisimo iyo goobo ay gabaad ka dhigtaan howlgalka intii uu socday ayuu taliya carab tilmaamay inay ciidanka ku waa inay ciidanka ka gubeen gaari uu lahaa sarkaal lagu magacaabo cabdiraxmaan gaagaale oo ka tirsanaa al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay taliyaha si kastaba ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa kumaandooska danab ee halkaasi ka howlgala ayaa marar kala duwan sidan oo kale waxa ay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose uga sameeyeen howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab
markalena haddii aan eegno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudi wafdi hogaaminayo ayaa waxa ay ku wajahan yihiin magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuudi wafdigiisa ayaa saacadaha soo socda waxaa la filayaa inay ka ambabaxaan garoonka diyaaradaha aadan cadee magaalada muqdisho iyagoo ku wajahan magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kamid noqday madaxda lagu casuumay caleemasaarka madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan kaasoo mar kale dib loogu doortay inuu hogaamiyo talada dalka madaxtinimada turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa markii uu gaaro magaalada ankara la filaya in uu kulamo la qaato madaxweynaha maamul waa madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan iyo sidoo kale qaar ka mid ah madax kale oo ka qeybgelaysa caleemasaarka oo dhacaya waa caleemasaarka oo ka dhacaya magaalada ankara maalinimada xadda ay soo socota iyadoona ay halkaasi kusoo qulqulayaan madax fara badan oo lagu casuumeeyey munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sidoo kale inta uu kusugay ankara waxaa la filayaa in uu koramo la qaato qaar kamid ah jaariyadda soomaaliyeed ee dalka turkiga madaxda lagu casuumay ayaa haatan caleemasaarka madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa haatan kusii qulqulaya magaalada ankara iyadoona madax fara badan goorsii horeysay halkaasi gaareen uu kamid yahay madaxweynaha dalka bangaladesh oo kamid ah madaxda halkaas gaartay maalinta xadda ee ayaa la filayaa waa afarta juun ayaa la filayaa inay ka dhacdo magaalada ankara munaasabadda caleemasaarka rajab dayib erdogan oo mar kale dibkaas talada dalkaas mar kale dib loogu dartay iyadoona madaxweynaha dalka turkiga caleemasaarkiisa ay ka qaybgalayaan wafuud fara badan
ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ku baaqay in la dardargeliyo howlwaa howlgalada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ku baaqay in la dardargeliyo howlaha ku aadan la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab ee weli ku sugan deegaano ka mid ah dalka ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in amniga uu yahay ajando qaran oo u baahan in dowladda iyo shacabka ay iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab mudane xamse ayaa ku mudane xamseha ayaa ku dhawaajiyey xukuumadda in ay bilaabi doonto wejiga labaad ee dib u xoreynta
ajando qaran oo weyn waxaa inoo ahaa arinta amniga arintii amniga waxaan rabaa inaan dardargelin kolley waa wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan waa xoreynta iyo amniga guud ee magaalada iyo xoreynta dalka marka waxaan u baahannahay inaan dardargelin inaan inagala nimaadno oo ay xukuumaddu ay hormuud ka tahay oo wejiga labaad ee dagaalka la socota loogana qayb qaadanayo sidii horey looga qayb qaatay oo kale laakiin waa inaan u diyaargarownaa la rabaa hadda inaan inaga bulshada hor dhaqaaqin oo aynan wasiiradu hor dhaqaaqin oo aynan goobta dagaalka tegin oo aysan ayagu shilinka bixin oo aysan maxaanku dhahaa aysan dadka la hadlin dee shacabku hogaankiisii halkan ay fadhiyaan dowladda hogaaminaysa waata laakiin haddii wasiirka uu xishoodo haddii uu iska aamuso haddii uu yidhaha wallahi xamar waayahan way ii fiican tahay waxaa weye dhibkama jire dagaalkiiba waa dhammaaday mashaakilkii waa dhammaaday saas u maleye arrinta sidaas maaha waxaan u baahannahay inaan baxno oo wasaaraddan rajaynaya inay qorshe keento oo ay wasiiradu ay camaliyadaas operationkaas ay uga qayb qaataan marka waan hubaa inay diyaar la yahay
waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa markana waxaa uu soo dhaweeyey aqbalaada codsiga rasmiga ah ee dowladda soomaaliya ay ku dooneysay kaga mid noqoshada dalada bulshada bariga afrika taas oo ay qaranka ku duugeen madaxda dalalka ku mideysan daladan madaxweynaha ayaa ugu hambariyey shacabka soomaaliyeed ansixinta codsigooda ku aadan kubiridda dalada waxaana uu tilmaamay in arinkan tallaabo wanaagsan ay ka turjumayso karwaadida dowladnimada soomaaliyeed iyo kamira dharka qorshayaasha qaran ee ku aadan soo celinta doorka dalalka soomaaliya ku lahaa gobolka iyo guud ahaan qaaladda afrika madaxweynaha jamhuuriyadda oo dul istaagay faaidooyinka faa-iidooyinka dhaqan dhaqaale amni iyo midda siyaasadeed ee dalka uu ka dhaxlay oo kamid noqoshada dalada bulshada bariga afrika ayaa sheegay in haatan ay dowladda bilowday wadaxaajuudada dan wadaagga labada dhinac iyo sidoo kale qeybaha la iska kaashanayo si ay isugu dheeli tirmaan waxa wadaqabsigu
halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda dalsan markana akhbaaraadka dibadda dad fara badan ayaa ku dhintay iska hor imaad ka dhacay dalka senegaal waa sagaal qof ayaa ku dhintay iska hor imaadyo ka dhacay guud ahaan dalka senegaal sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha saaka oo jimco ah kadib markii maxkamadda ay labo sano oo xarig ah ku xukuntay hogaamiyaha mucaaradka ousmane sonko xukunka dhalinyarada musuq maasuqa ayaa laga yaabaa inay ka saarto sonko oo ah ninka aadka u mucaaradsan ee madaxweyne makisaal inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee sanadka soo socda kiiskan ayaa si weyn u kala qaybiyey wadanka senegaal waxaana ka dhashay rabshado goosgoos ah balse dad lagu dilay kuwaas oo lagu kuwaas oo waxyeelo u geystay sumcadda dalkaas ee xasiloonida kadib xanuunkii khamiistii waa kadib xukunkii khamiistii iska hor imaad ayaa dhex maray booliska iyo dibadbaxyaasha basaska ayaa lagu gubay caasimada dakar iyadoo qalalaase laga soo sheegay meelo kale oo ay ku jirto magaalada halkaasi soonka uu duqa magaalada ka ahaa tan iyo sanadka labadii waxaan ogaanay in aan ka xunnahay rabshado sababay burburka hantida guud iyo kuwa gaarka ah iyo nasiib darro sagaal dhimasho ah oo ka dhacday dakar ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha antony daymo oo ka hadlay telefishinka qaranka
guud ahaan warkii durdhegeysa aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waa nagita
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tale la hel